roobkan oo ahaa mid watay dabaylo ku socda xawaaro sare ayaa magaalada ku horay shalay gelinkii dambe kaasi oo waxyeeleeyey dad iyo dunyaba iyadoo uu saameeyey badi xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay waxaana uu burbur u geystay guryo kala duwan oo ku yaala xaafadaha magaalada kuwaasoo badankooda uu ka dulqaaday jingadii halka kuwo kalena ay soo dumeen waxaana cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa la keenay tan iyo xalay afar qof oo dhimasho ah iyo weliba labiyo labaatan qof oo dhaawaca waa sida ufiya u sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa doctor axmed cumar askar bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maaragtay ilaa laba iyo labaatan qof ayaa soo gaadhay afar qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay ku geerooday
dadkan uu roob ku dhibaateeyey ayaa sidoo kale uu agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa uu ii sheegay inay waxyeeleeyeen amaba ay dhibaato soo gaarsiiyeen aan dhismayaal ku dumay jingadaha guryaha iyo weliba qaar u daad ku qaaday waxa ugu badnaa waxay ahayn aduu nabarro ka soo gaadhay dhismayaal dumay kuwa dhimashada keenana kuwaasay ahaayeen dad fooq ku dumay jira guryo dad gidaara ku dumayeen baa jira dad jingado iyo dee ay ku dhaceen baa jira marka dhibaatadu waxay nabarro markaa gaaday oo dee maarata qaarkood halis hayan xitaa dadkaa dee dhintay dad daadku qaaday baa jira oo maarata ka mid a roobkan oo ahaa mid noociisu uu ku cusbaa dadka magaalada ayaa xalay saameeyey badi korontadii xaafadaha magaalada iyadoo xaafado doorahi ay xalay koronto la-aan ahaayeen koos jaamac dhukaal waxa ay ka mid tahay dadka magaalada ku dhaqan waxa aanay iga warantay sida uu u saameeyey roob xalay roobka caasimada ka daayay hore umaan arag anigu intayaan jiray caasimada wada baktisanna xalay ka hormaan arag horta nimco ilaahay shubay buu ahaa ilaahay baana inoo tayasiiray intii dhimatana allah u naxariisto intii dhaawacantayna allah u gargaaro allah caafimaad sareecana ha siiyo maasha allah nimcaa ka daaday laakiin nimco waxaa daaday dee ummadii in badan wax yeeshay xalay waxaa hallaydh hargeysa caasimada hargeysa u ahaa tooshashkii oo la waayey anigu dadkii ugu horreeyay baana xalay tooshaska iibsaday ee telefoona laga soo daba diran lahaa xalay imise toosh baad iibsatay mid noo soo dhiib marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay nimca daaday bay ahayd maasha allah nimca daaday
halkani waa bartamaha magaalada hargeysa oo ay dowladda hoose ka nadiifinayso biro waaweyn geedo iyo weliba qashin xanibay qaybo ka mid a jidadka halbowlaha magaalada maayir ku-xigeenka caasimada hargeysa cabdicasiise maxamed xaashi oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiray bannaynta jidadka ayaa ii sheegay in roobkani sida oo kale uu khasaare gaadhsiiyey goobo waaweyn oo magaalada caanka waxaa jirta khasaare ay magaalada gaadhsiiyeen in iminka sayladii oo kale sayladii xoolaha hangaradoodii qaar bay dumiyeen waxay dumiyeen oo kale halkii w f b da waxay dumiyeen guryo fara badan oo dad dad fara badan oo dayariya ay leeyihiin waxay dumiyeen iskuulkii weynaaye xalana la odhan jiray imikana turkiga la yidhaha deerkiisii meelo fara badan ayay dumiyeen run ahaantii dhirtii waaweynada soo jireenka ahayd ee taariikhda lahayd ee in ka badan boqolka sanno ama kontonka sanno hargeyse ku taallay ee galoolada iyo dhirtii waaweynaa runtii way dhirtiina way ku soo rideen saacaddaa haddaanuna dawladdii hoose ilaa xalay toole ilaa shalay toole siduu roobkuu bilaabmay ilaa saacaddaa waa noo soo jeed iyo noo heegan sidoo kale qaybo ka mida jidka magaalada ayaa roobkani uu ku jiray ciid iyo dhagaxaan iyadoo goobaha qaar ah gaadiidku ay arooryadii hore hakad galeen xildhibaan xasan shahal oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka magaalada oo v o a la hadlayay ayaa bulshada u soo jeediyey inaanay qashinka soo raacinin biyaha xilliga roobka dareniisyadii oo ku soo fatahay markay shacbigii qashinkii ku gureen dareniisyadii biyuhu marayeen taasi waxay sababtay inay biyuhu ku fahaan waddooyinka waddooyinkiina dhaawacyo badan u geysto biriishada qaarkood baa fatahii qarax sameeyey waxaanu leenahay dadweynaha run ahaantii fariin buu xalata maayarka u diray aniguna mar labaad waxaan ku celinayaa ha laga daayo qashinka lagu gurayo dareniisyada si ay u badbaadaan waddooyinkeennu marka laga yimaado khasaaraha ay sababeen dabaylaha u watay roobkani ayaa sida oo kale xaafadaha magaalada qaybo ka mid ah ay ku fataheen iliidadaha biyaha waday maayir ku-xigeenka magaalada cabdicasiis maxamed xaashi ayaan weydiiyey sababta ay dowladda hoose ugu samayn weyday qorshe looga sii hortago fatahaadaha ay aalaaba magaalada gudaheega biyuhu ku keenaan wallaahi qorshe way leedahay istaraatiijiyad waanu samaynay muddadii iminka saddexda sannaanu joognay dirineejo fara badan baanu samaynay waxa aanu dhisaanka iminka laamid ah waad arkaysa aynu taaganayo wadnaha magaalada dhimid biyihii kuma dul istaagi karto hareeraheeday ka raacaysaa iminka laamiyada aannu soo wadnay sida laamida weyne airboodka oo kale diriinejiya leeday dhinacyadeeda ka dhacaya laamida weyne dhakhtarka dhabarkeedu diriinej bay yeelanaysaa dhinacyada ka dhacaya laamiyada caasimadda oo dhammi qalabka iminka markaannu kicinno haddii ilaaha idhaa waxa ay noqonaysaa inay wada yeeshaan diriineejiyo oo laamiyadaasi ay noqdaan laamiyo diriineejiyele roobkan oo si weyn u saameeyey magaalada ayaa isla xalayba madaxweynaha somalilan uu cusbitaalka ku booqday dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay iyadoo dhinaca kalena sida uu sheegay wasiirka caafimaadka somalilan heegan la geliyey shaqaalaha caafimaadka cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa